bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinta ilaah ka dhowaado warka hamiinnimo qodobada raadiyaha warsan hamiinnimadan sinhaayo dhegaystayaal walibaa ku mid ee kusimaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maxamed xasan shukri iyo weliba uusahay shicibka reer koonfur galbeed usu ankabaagay in iyo ammaanka kula sheegayaan ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya madawiinaga soomaaliya hasanoo sheeg mahmuud weliba uusaa hambaliyeeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan lamaad oo shalay doorashadii iyo ku dhiidi magaalada caasimadda ee muqdisho qaar ku tirsan xildhibaanada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana weliba iyo dhaliil iyo injeediyana hoggaanka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddiga ganacsi guddiga ganacsatada gurmadka abaaro iyo weliba lakaka dhawaaqay magaalada baydhabo taasoo iyo ka midaysiin ganacsato iyo culmaa udiin xilla abaaro iyo ku teeginta deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya akhbaaraadka banaanka ee raadiyaha warsan xaminimadan senghayoona dhegaystayaal weliba ku mid ee gantaal kadhii dimishka weliba markaas laka eedeeyey kooxooyinka mucaaradka ee dalka syriya xilli markaasa xabadruudyow lakaka dhawaaqay gudood dalka syriya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
tumiisadiida bila koowaad sanada cusub ee labada kun iyo tomiyo toddobadu hamiinnimo jamaacow intaas weli haayana qodobadii warkaana hamiinniman ku wiinayay in diyaar garoobeyso oo faahfaahsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uuse sheegay in iyo kordhiyaayeen howlgallada kudhiniga ee al-shabaab kaas oo ku dareera guud ahaan dalka gaar ahaana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kusimaga madawiinaga waana ee wasiirka beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi iyo weliba uuse la hadlay warbaahintuusa oo sheegay in iyo ciidamada kordhiyahayaan dagaalka kudhiniga ee al-shabaab islamarkaasna lambaahayay in shicibka iyoona dhiniga kiijo kula sheegayaan ciidamada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
waxaan ka hadlaynaa xagga ammaanka shacabka waxaan ka codsanaynaa ammaanka maamulada dhulka uu ka taliyoo dhanba ha noqdaan guddoomiyayaasha gobollada ama degmooyinka inay adkeeyaan ammaanka kuna dadaalaan la dagaalanka nimanka cadowga ah ee al-shabaab ee aysan noqonin micnaha miday isdhigtaan wakhtiga doorashadu aad bay uga faa'iidaysanayaan waxaan markaa faraynaa golaha wasiiradu isla qaatay in guddiga ammaanka ee heer maamul goboleed inay laga bilaabo maanta dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo howlgalkooda la sii adkeeyo si amniga loo adkeeyo cadowgaasi looga hortago inta aan la gaarin doorashada madaxweynaha hadalkan yaa weliba usa kusimaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maxamed xasan fiqi uuse ku sheegay kulankii khamiislaga haaya ee shalay iyo weeldhadeen golaha wasiirada islamarkaasna uuse shir guddoomiyahay kusimaga walina usa ha ka eedaya hadalkan xilla deegaanada koonfur galbeed soomaaliya howlgalla kudhina ee ku dareera kaas oo iyo andhexeeya al-shabaab iyo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya madawiinaha jamhuuriyadda soomaaliya xasanoo sheeg mahmuudna weliba uuse anhambalyeeyey guddoomiye ku-xigeenka iyo kan koowaad iyo kan lamaad oo maalintii shalay haytay doorashadii oo ku dhiidi magaalada caasimadda ee muqdisho xilla guud ahaanba iyo hadhamaatii doorashooyinkii guddoonka baarlamaanka soomaaliya shukri ismaaciil axmed iyo faahfaahayaas warkan madawiinaha soomaali xasan sheekh maxmuud waqtishay dhammaadii haddana ee musharaca sulun qobodowka margaleed xilka madaxtinimo ee soomaali iyo weybausu ku hadalay doorashooyinkii guddoonka baarlamaanka sare ee dalka oo tumi kowdii ilaa tumi lamadii bilan kudhidi xarunta golo baarlamaanada ee magaalada muqdisho weybaus sheegay baarlamaanka soomaali intiyo ku muuqata mas-uuliyad weyn weybanuuse tilmaamay inti landhiibi xilwiin oo lafadaha intilanka adeega dadka dalka idiindaba dalka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya weyba uusa aan rajeeyay baarlamaanka federaalka ee la doorada intiiu haada doonaan haana afarta sano ee hadareerta hogaamiyi doonaan dalka dadka soomaaliyeed horaan u sheegnay mar kalena waa ku celinaynaa dhaqankooda ayaa ah dhaqan dimuqraadi laakiin dadku waxay u baahnaayeen fursad in la siiyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ku guulaysatay inay fursad siiso dadka si ay si xornimo ah daahfurnaan ah buuq la'aan ah isriixriixid la'aan ah xushmo iyo karaamad iyo farxad ay ka wada muuqatay dhammaan ee xubnihii baarlamaanka ee codaynayay kuwii loo codeeyey dhammaantood inay ahaayeen arrin aad iyo aad mas-uuliyad weyn ayaa ka muuqatay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo aan leeyahay mar kale hambalyo waxaa la idiin dhiibay xul cusub waxaana doorashada ka dhacday golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk somalia waxay daliil u tahay dadka soomaaliyeed in ay waaye aragnimada iyo khibradda dadka hogaaminaya inay muhiim tahay inay u arkeen waxaan rajaynayaa guddoonka la doortay oo dhammaantood ah dad waaye arag u ah hogaaminta baarlamaanka horena usoo hogaamiyey marxalada kala duwan waaye aragnimo badan iyo
waybaa laha gabagabeeyey doorashada gudoomiyaga baarlamaanka holand doorday maxamed sheekh cusmaan jabaarey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim sheekh muudey iyo gudoomiye ku-xigeenka lamaad holand dooradi mahad cabdalla cawad doorashada soomaaliya ku harsantay shileedii taag madaxweyne ee soomaali weybaana gemberka madaxtinimayo ka tartama doonana musharaxiin badan shacabka soomaaliyeedna weybayo suga hayana cidaha ka baxa doonta madaxweyne guddiga ganacsatada gurmadka abaaro koonfur galbeed soomaaliya ayaa welibaa laka dhawaaqay gudo magaalada baydhabo taas oo iyo ka midaysan yihiin ganacsatada reer baydhabo iyo weliba culimmada magaalada baydhabo faysal dhaayow yaa sii dheereeyay faahfaahinta warkan kulankun iyo inaska kooyan guddiga ganacsatada gurmadka abaaro gobolka bay ee ka dhihi magaalada baydhabo ee runtu gobolka bay kulankiiyo weliba laka doorada guddi ka shaqayi doona gurmadka abaaro maxamed cabdino wariri weliba usee gudoomiyaha guddiga wayna sukuwarbiyey guddi uunlaka dooradii kulankun maysuu binay guddi oo gurmadka abaaraha leeraw inkastoo guddiyi badan jiraan markii uun aragnayni hal guddi iyo lama guddi inka filanayna yaa maysuu binay guddi oo ku kooban ganacsatada guddigaasoo liinka gargaarow dad ka tabaalaysan dad jiringa ka jara dad baaha hayto ka jara oonga jara walkasti jara marka may go-aansanay ini oo guddigaas abaabuna ganacsatada degmada baydhabo ku kooban marka guddigaas wali ku kooban yahay ilaa tumiyi saddex qof guddigaas wali diyaarinayaa inuusu dadka gargaara guddigaasoo tumiyi sadiida ee wali guddoomiyin ah maxamed cabdinuur gudoomiye ku-xigeen walin ee sheekh ibraahim macalin muudey cabdulqaadir xasan habeyna afayaamu xubno wali ku mid ah daani cabdiraxmaan shariif maxamed axmed mukhtaar maxamed mukhtaar cabdiumanur cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi bilis cabdirashiid aabow aanoy cali injineer axmed maxamed aadan xaaji eeney sheekh ibraahim cali cabdi nuur cadow cabdiqaadir xasan warsame aabayna iyo weliba usay afhayeenka guddiga wayba usa bulshadii hay-ada ganacsatadiisu ku osray intii guddigu iyo wahadeersiyan si lanka gurmuda dadkiya saamayntii abaarta markaa ikhwaanii fillaah iniguna dadku dhibaataysan geeka magaaladan baahi ku jarta oonga ku jara shuumbiyooda ku dilaaci dhibaatooyin badan oo runtii qofka muslimiinka iimaanka le usanku aamusa korna usanku fadheedo korna iyo wadankan ku dhiyahayo runtii way inka talagalnay inay guud ahaan bulshada noocadeeda shalgajiisa inka ahaan ganacsatada weyn iyo yarba haddii ilaahay era way fadaane haddii ilaahay era nuuna iska talagalno jeebkaana ka talagalna bilaawna haddii ilaahay era abaabulka una bilaawna tabarucaadka una bilaawna haddii ilaahay era runtii jaaliyadoo dibadda jaraan waddankan andhaladii mise guud ahaan soomaalida muslimiintana waylanaa iyoona indhagooni haniifiiriya ha ka talagala deegaankan way awalan bilaawda le oo una ka bilownay warkaan baydhaw degmada baydhaw dadka noolaa ka bilownay ganacsi nooc kasta lahaadoy way ka talagallahayna jaaliyadaha walaaloa ee bannaanka jiraan ka talagalahayna guud ahaan soomaalida muslimiinta waylanaa dhibaatiyaalla arradan shubliinku era korna ikhwaani fillaah way ina una dadka bulshada rayidka oo is-abaabuliya ina ganacsatadiio sidii sheegi culummadiiyo akhyaartiyo indhaargaradshoo wa ina saasa fadaan uno ilaahay inka dhowaadaan ilahay daraajis insulune yoway fadaane arrintu haddii ilaahay er war ku qawana ilaahayana tala saaradaana kulankuya wayba hosaaka eeday hila abaaree saamays dadkii duunyada ka dhagan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ku jarta haano kalan iyo habarakeedii abaartaasay maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna wal-jamaaca ayaa waliba iyo ku hadalina doorashadii guddoonka baarlamaanka oo tum i kowdii bilan ilaa tum i lamadii bilan oo ku dhiidiya xarunta golo shicibka ee magaalada muqdisho cali baashi aadan faarax oo eh madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobollada dhexe ee ahlu sunna oo un waramayo warbaahinta iyo weliba uuse sheegay haddii uu eyin maamulka gobollada dhexe ee ahlu sunna waljamaaca inuu hadhowaayaan sidii ee andhiidi doorashadii guddoonka baarlamaanka federaalka gaar ahaana tiilinku guulaysaday xildhibaan faarax sheikh cabdiqaadir oon tartamay kursiga ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka ahlu sunna ayaa sheegay in doorashada iyo andhiidi safayla sidaas oo kalena iyo rajo fayla ku muujiyayaan isbeddelka dalka uuse sameeyahay gaar ahaanna doorashada hadareerta ee madaxweynaga soomaaliya doorashadii dhihi doonta walina uuse sheegay madaxweyne ku-xigeenka ahlu sunna ee gobollada dhexe afartii sane ee lahadhaafi waddanka in iyo ku dhiyan qalalaasa ambadan dagaalo markaas ama dilil qorshaysan siday uuse hadalkan dhiki xilliganna lagu gudbi doonaa haddii dowlad cusub dalka ku dhalata marka dambayntii madaxweynaga waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobollada dhexe ee ahlu sunna cali baashi aadan faarax weliba uuse guddoonka baarlamaanka ankabaagay in iyo u ku sheegayaan midnimada ummadda soomaaliyeed iyo weliba dalka walaa uuse aan ku weeri musuq maasuqa baahsan ee dalka ku jira
marka ugu horeysa ka dowlad goboleed ahaan gobolada dhexe waan u hambalyeynaynaa guddoonka soo baxay oo guddoomiye ugu horeeya ku-xigeenka labada ku-xigeen oo koowaad iyo labaad ay ugu maaragtay ku jiraan runtii arrintaasi waa arrin dadka soomaaliyeed wixii wax socday oo sawirkii markaas deganaa wax ka bedelan ay soo baxeen taasna waxaan aada iyo aada mahad gaara ugu celinaynaa xildhibaanada soomaaliyeed badankooda ama dhammaantood ee gartay arrinta halkeeda gartay oo wadciga la jooga qiimeeyey oo xaalada dadka qiimeeyey oo kooxdaas siday wax u marasanaysaan qiimeeyey kolleyba xisaabo badan bay isku dardareen tillaabadaas runtii isbeddelka ayagaa qaaday waana ka filaynaa tillaabo kasii fiican oo isbeddel ah oo inta hartay ay ku dhammaato oo dadka soomaaliyeed ay rajada kusoo noqoto oo ummad ummadda u adeegi karta oo aan koox gaara ahayn oo barnaamij gaara aan wadan oo aan ka mid ahayn boobkii iyo dhibaatadii iyo dililqadii lagu sameeyey dalka iyo dadka in ay kasoo baxdana waa rajeyn doonaa madaxda ugu dambaysa marka arrintaas waa runtii waa bagaadinaynaa waana hambalyeynaynaa waxaana moodaa annaga hadda waxa weeye weli laysma gaarin ayaga lafsadooda waxqabadkooda waa la tijaabinayaan waa bini aadan dad iyo duur wax kasta ayaa ka yimaadaa soomaalida ku maahmaadaa marka waxa waaye insha allah hadda waxaa laleeyahay un waa wejiyo aan maaragtay wixii ama rabitaankii dadka ee kooxdii aan ahayn oo si kale ku yimid waaye ayaa hadda dadku leeyihiin
meelo warkaasiin ku kooyahay waliba waa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda siiriya iyo weliba israa'iil iyo ka eedeeyana duqaymo lagu jeysidii dhiniga galbeed ee dimishqa welina iyo la sheegay duqaymoogaas in iyo ka amuudeen ciidan ku tirsan ciidamada bashaar al asad ee madaxweynaga dowladda siiriya iyo weliba qaar ku tirsan shicibka reer siiriya telefishinka dowladda iyo weliba la sheegay in uuse baahi dhowr qof oo ka amuudan duqaymoogii iyo jeysideen ciidamada waa duqaymoogii iyo jeysidan diyaaradood dowladda israa'iil walina dowladda siiriya iyo sheegana in xilligan iyo an habboonayna maadaama dagaaladii ku darari gudo dalka siiriya xilligan lagu deeri is-afgarad dowladda israa'iilna yoaneen baahanayna in xilligan duqayn iyo ku jeysata wali kaloo markaas madaxweynaga dowladda syriya bashaar al asad uuse sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil uuse ku jawaaba arrintan isla markaasna diyaaradoogaas duqaymo ku jeysidii galbeedka magaalada dimishqa jawaab deg deg ee isu kubi warkii hamiinima idaacadda warsan dhegaystayaal kula dararteen surunkongeninka dhunyi warka waliba sinadaresiyaaya cabdulaahi nuur hantin warkan koolamada dabanku kulamaan hamiin fayda